Dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khadaab oo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa lagu soo gabagabeeyey tartan aqooneed kor loogu qaadayay aqoonta ardayda wax ka baratay iskuulkaasi. Tartankan oo socday muddo bil ah ayaa waxaa ka qayb galay toban iyo labo fasal kuwaas oo wax ka barta dugsiga. Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle Idriis maamul ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe sare Cumar bin Khadaab oo soo xiray tartanka ayaa ka warbixiyey ujeedka ay u qabteen tartanka.
dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab muddo bil ah waxaa ka socday tartan aqooneed waxaa ka socday tartan sportis ee falilaahi alxamdu maanta ayuu soo gabagaboobay ee wuxuu soo maray heerar kala duwan wareega koowaad wareega labaad iyo wareega saddexaad oo ahaa kii ugu dambeeyey ee tartanka ee aqooneedka waxaa ku tartamayay galaasyada shanaad ilaa iyo laba-iyo tobanaad ayaa ku tartamayay ee runtii heerar badan buu soo maray wareeg koowaad buu soo maray fala- fasallo badan ayaa guulo gaaray kuwoona waa laga guulaystay akhiiran waxaa isugu yimid ee kii ugu dambeeyey galaaska toddobaad iyo fasalka tobanaad ayaa isugu yimid hadafka iyo ujeeddada aan ka leenahay waxay tahay ardaygu inuu ku noqdo duruustiisa inuu diyaariyo inuu waqti geliyo si uu galaaskiisa ee uu u noqdo guul- galaaska guuleysta mar walba marka ujeeddada iyo hadafka guud oo aan ka leenahay tartan aqooneedka waa in la- ardaydu ku laabtaan juhdi geliyaan duruustii ay hore u qaateen ee taasna waxay dhaxalsiin kartaa ardayga in aqoontiisa ay noqoto aqoon tayo leh aqoon fiican inay noqoto taas ayaana ah ujeeddada iyo hadafka guud aan ka leenahay tartan aqooneedka Qaar ka mid ah ardayda ku guulaystay tartanka ayaa bogaadiyey.
ustaad bilaal daarwaani waana ku dhawaa idaacadda beerlula anigoo ah cabdinajiib maxamed cali kulle anigoo ka socda iskuul cumar bin khadaab gaar ahaan kalaaska foomtuu aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaanu soo gabagaboway tartan aqooneedkii ka socday iskuul cumar bin khadaab oo soo daadihiyey ama ay soo qabanqaabiyeen een, maamulka iskuulka cumar bin khadaab iyo maamul ku-xigeenka waxaanu ku guulaystay galaaska foomtuu dareenkeygan lama soo koobi karo aad iyo aad aan u faraxsanahay marka hore waan ku dhowahay idaacadda beerlula oo anigoo yaasmin cismaan dhoore ka socda fasalka tobnaad marka koowaad marka labaad marka saddexaad waxaa iskale ilaahay oo nuu karab kale ananka dadaalka aan bixinay marka koowaad waxaan mahad celinayaa ilaahay mahadda iskale marka labaadna waalidiinteyda qaar ahaan aabahe aabahe macaan tan saddexaad macalimiinteyda oo ah iyagana dadaal badan nagu bixiyey tan afaraadna waxaan leeyahay ardayda ila ila ila qayb qaadatay tartanka waayo iyaga naftikooda waxaan bixin dadaal dadaalkana ilaahay wuuna wuunagu garab galay ma filayseen inaad soo gaari doontaan heerkan islamarkaana tartankan aad ku guulaysanaysen dadaalkiina siduu ahaa boqolkiiba boqol waan filayna inaan fiinaal imaan doono weliba maalintan quruxda badan ay imaan doonto bismillaah aad iyo aad ayaan ugu dhowahay idaacadda beerlula magacii waa maxamed cabdiraxmaan cabdi oo ka socda fasalka tobanaad Een, waxaana kaabagalaadka fasalka tobanaad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wallaahi dareenkeeda lama soo koobi karo farxaddeeda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in badan waan kusoo haminayay inaan ku guulaystay tartankan marka alxamdulilah ilaah ayaa mahad iska leh maanta ayaan ku guul- een, maanta ayaan xafladda qabsanay maasha allah farxaddeeda lama soo koobi karo Tartamada noocaan ah ayaa waxa ay qayb muhiim ah ka qaataan horumarinta tayada aqoonta iyo waxbarista ardayda.